Barakacayaasha ku nool magaalada Jowhar gaar ahaan xaafadda Horseed ayaa wajahayaan xaalad nololeed oo adag iyaga oo u baahan gargaar degdeg ah oo bini'aadantinimo. Baahiyahooda ugu waaweyn waxay ka kooban yihiin helitaanka cunto, hooy, daryeel caafimaad, nadaafad iyo waxbarasho. Qaar ka mid ah barakacayaasha ayaa waxa ay baaq u direen hay'adaha samafalka, maamulka Hirshabelle iyo bulshada caalamka inay gargaar degdeg ah gaarsiiyaan si loo daboolo baahiyaha ay qabaan.
Waxaan ka cabanaynaa dadkaas si degdeg ah inaa laga soo gaaro naagaha hadday fooshtaan meel isbitaal ee mala ay aadaan ilmaa joogo iskuul malaha halahaasaan ka cabanaynaa doo ilaahi iraaha marka walaalahayn muslimiinta waxaaniga baahannaha inaad soo caabisiin inaad wax noogu soo tartiin inaad soo garab istaagtiin hadda waxa noogu horeeya caloolxumadii ukhdada naga dhexmilaa waxay tahay koob horta waa baahi wax la cuno malac macluulaa ka jirto waxaa ka jiro baacihii biyaha laga galay dadka ma haysaan sidoo kale waxaan la haysanin sinsiyeeri mala hayso ankii xataa waxii lagu jiifanaya dadka barkood waa kasoo carran agab wax lagu karsado male wax la cuno ilaaha haayo waxaa loo baahanya wax la cuno inta macnaha mudan ee maamulka gobolka in meeshaas si degdeg ee laga soo gaaro xaaladaha adag ee ay ku jiraan barakacayaasha waxay u baahan tahay in la qaado tallaabo degdeg ah si loo badbaadiyo noloshooda loona yareeyo dhibaatooyinkooda